boqol kiiba lixdan ayaa lagu qiyaasaa tirada guud ee ku dhaqan naxriyaha qaxootiga dhadhaa marka dhanka dhalinyarada la eegayo intooda badanna waxay wax ku barateen gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab waxayna haystaan oo keliya shahaadada dugsiga sare ay xeryaha qaxootiga dhadhaab ooga bixeen rajaxumo dhanka waxbarashadana way soo food saartaa cabdi aadana khaliifa dhagajun waxa uu kamid ahaa tirada qaxootiga ee ka tegay dalkani kenya gaar ahaan xerada qaxootiga xagar dheere wuxuuna dib usoo xasuustay tirada dhalinyarada ee waxbarasho la-aanta ku haysata xeryaha qaxootiga dhadhaab wuxuuna sameeyey hay-ad maxali oo loogu magac daray help dhadhaab charity taasoo waxbarashada ka kaabin doonto dhalinyarada ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab waxaan ahay nin dhalinyaro oo ku barbaray xerada qaxootiga xagadheera waxaan imaaday xagadheera kun sagaal boqol sagaashan iyo afartii qaxootinimana waxaan ka soo bilaabay xerada qaxootiga ee la dhihi jiray liboyo anigoo nin yaroo imaaday kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waxaan waddanka ka tegey labada kun iyo kow iyo toban anigoo fursad dib u dejin ka helay waddanka ingiriiska aniga oo aad uga riyaaqaya ama u xasuusta noloshii aan soo maray hadday noqoto xag waxbarasho iyo xag kaleba ayaa waxa aan niyaddayda gashtay inaan dib u xasuusto dadkii aan ka soo tagay hadday noqdaan dhallinyaradii qaxootiga aheyd iyo hadday noqdaan dhallinyaradii deegaanka aheydba waxaan aas-aasay ama sameeyey charity organization oo la yidhaahdo help dhadhaab caawi dhadhaab alxamdulilah waxaan aad haddana aan sii xoog saaray xagga waxbarashada oo u taagan iida waxaa ee hergeshay inay bilowdo shaqadeeda kuwaad labada kun iyo shan iyo tobankii aniga oo kaashanaya dad ajaniiba labada kun iyo shan iyo tobankii ilaa maanta aan joogno oo ah labada kun iyo sagaal iyo tobankii ayadoo oon wax dawli ama sana aan lacag ka helaynin dawladda ayadoo ay caawinayaan dad shaksiyaal oo ajaaniiba ku nool waddanka ingiriiska ayaa waxaa noo suurta gashay inaan caawinno haddii maanta lagu talagalo dadkii lagu daray saddex boqol iyo labaatan iyo sideed arday mashruucaasi dhagajoon uu sameeyey ayaa waxaa markii ugu horreysay ka faa'iidaysanaya boqol afartan iyo lix arday kuwaasoo ku biiri doona jaamacadda cambridge ee dalka ingiriiska ku taala alxamdulilah magacayga waa raxma cabdilla magsar waxaan maanta aad aan uga faraxsanahay inaan helay fursad scholarship waxbarasho oo aan ka helay help dhadhaab jarity oo ay tahay infact waxaan in badan aan ku haminayay inaan helo waa course scholarship ah ahna one of my careers yacni waxaan jeclaa inaan weligay aan barto taasoo ah human resource management infact aad baan ugu faraxsanahay inaan kooskii aan doonaya maanta bilaabay dhigashadeeda ooy iga caawisay help dhadhaab charity waan u mahad celinayaa dhammaan maamulada iyo sponsor garaysay in aan maanta helno fursadan magacayga waxaa la dhahay shucayb maxamed waxaan aad maanta ugu faraxsanahay help dhadhaab i qaadatay oo arday ahaan iga qaadatay oo full course iga bixinayso dibloma ah kaas oo mar aan soo apply gariyey markii labaad hadda marka hore aan ku hingoobay laakiin markii labaad hadda aan helay marka farxaddayda maanta lama koobi karo kooska aan suubinahayn waa koos aniga takhasuus aan u leeyahay store management inventory ah marka aad baan u faraxsanahay taas oo waxtar ii tari doonto oo aan haddaan tabo business caadi uga faa'iidaysan karo haddaan doonana shaqooyin iyo hay-adaha aan kaga heli karo marka farxaddayda lama koobi karo maanta isku soo wada celceliyo tirada guud ee haatan waxbarashadaasi ka heliyay jaamacadda cambridge ayaa waxay dhiiri gelinaysaa tiro fara badan oo ardaya ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab in mar uun dal saddexaad ay ka helaan waxbarasho sidan oo kaleo si bilaash ay ku helayaan hay-adda dhadhaab help charityna waxay noqonaysaa hay-addii ugu horreysay xeryaha qaxootiga dhadhaab arday ka tegay uu aas-aaso dib noogu soo noqdo tiro arday noocaas oo kalena haatan uga faa'iideeya hay-addaasi maxamed faarax shire v o a gaarisa